ilaa hadda madaxweynaha iyo waqtigiisa waxay la kulmeen ninka labaad ee dalka ninka la yidhaahdo sheekh xasan zaayid oo ah welil cahdiga amase ninka dhaxal ka sugaya dalka kan waxa weeye oo ah ninka runtii yani shaqada u badan qabta marka sidoo kale ninka la yidhaahdo sheekh mansuur bin zaayid oo isaguna ah diiwaan melik waxay la yidhahdee wasiirka madaxtooyada isaguna rangareeya ama ama ama kala wada waxa weeye qasriga dalka looga taliya isaguna kala wada marka labadaa nin baanu la kulanay waana jiraan kulamo kale oo insha allahu tacaala suuq kale iyo dad kale oo inoo balansan aan ku talagalsanay inaan la kulano hadii allaha wada ogolaado ka sokow inaad mas-uuliyiintan la kulanteen laakiin rasmi ahaan ma jiraan waxyaaba aad isla meel dhigteen ama aad ka wada hadasheen marka laga tago xiriirka guud waxa weeye loo baahan yahy la xoojiyo dalkeena iyo dalkan waxa weeye carabta oo dalka somalilan uu yahay runtii dal in intii uu madaxweynuhu talada qabtay oo uu xiriirka carabta soo korayey waxa weeye marka taa laga tago waxa aanu waxaweye horseed u ahayn oo waxa weeye dalkaygii aanu ka nihi somalilan horseed u ahayn in madaxweynuhu uu bandhigo baahiyaha kala duwan ee u baahan horumarka in wax lagala qabto marka waxaa kamid ah horumarka horumarinta dee biyaha biyaha oo runtii baahi badan loo qabo horumarintooda hadday yihiin biyaha dhulka joogkiisa ku jira ee ceelasha u baahan in la qodo hadday yihiin biyaha u baahan in dhaamiska la xidho sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha oo dekeda berbere ugu mudan tahay iyo sidoo kale wadooyinka isku xidha dalka ee qaaro socdaan qaaro u baahan in la dhiso sidoo kale madaarada oo waxa weeye iyaguna runtii halbowlo ah oo labada madaar ee marka wax laga qabtay mooye madaarada kale dalku ay bahayn in la dhiso horumarinta caafimaadka tamarta oo yani korontada si loo gaadhsiin lahaa dalka koronto jaban sida loo heli lahaa oo waxa weeye nolosha dalka iyo dadkaba anfacda gaar ahaan waxaa la yidhahda renewable energy oo kale oo aanu weydiinay in dalkeenu uu qani ku yahay hawada iyo cadceedaba way u baahan tahay wax dhaqaale la geliyo iyo maalgelin si looga faaidaysto kor u qaadidda cilaaqaadka iyo xiriirka siyaasiga ah ee dalkan waxaweye imaaraadka carabta iyo dalka somaliland sidoo kale caawimo xagga bini aadamnimada ama humanitarianka waxa la yidhaahdo oo qaxontigan kasoo qulqulaya ee kasoo burqanaya yemen sidii ay wax nooga tari lahaayeen noo iskuay garab taagi lahaayeen iyo iyadoo dhaqaalaha iyagii ay saameyn ku leedahay oo aan uga cabanayno iyaga iyo dalalka kale ee khusayso carbeed inaanu uga cabanno saameynta dhaqaale oo nagu yeelanayo dalkan jaarka iyaga ee waxaweye burburka uu soo gaadhay ama dhibaatadu gaadhay marka waxyaalaha noocaasa iyo waxyaalai dee danahii dalka iyaga kale ee imikaana xasuna runtii ee faraha badan labaanu kala hadalna arrinta dekeda berbere aad soo hadal qaaday oo kale waad ogeed in dood badan arrintaa laga muujiyey iyadoo dadka qaarkoodna ay idinku dhaliileen xilligan xaggee qorshahaasi maraya berberi waxa weeye waa meelaha ugu mudan dalkeena marka laga hadlayo oo horumarka hadday tahay iyo hadday tahay dhaqaalahaba waxa weeye waa meelaha ugu mudan sidoo kale ku taalla meesha istaraatiijiyadda ilahay subxana watacaala dhigay marka waxa weeye waa deked qaranka dee u mudan oo u baahan in la horumariyo inta ay leeg tahay in labalaabkeed la gaadhsiiyo la suurtogeliyo in adeega dalkeenana u wada qaban karto dunidana ay inala wadaagi karto oo dunida aynu la macaamili karro aynu helo deked ku filan oo macaamilkii dunida aynu gaadhsiino marka sidaas oo kale tartan bay wax waliba ku jiraan marka dekedeenu de waxay tartan kula jirtaa dekedaha kale ee waxaweye regionka ama gobolka ka shaqeeya marka waa inaanay qalabkeedu ka gaabin baaxadeedu ka yaraanin waxaweeye facilitigeedu iyo wadooyinkeedu aanay waxaweeye aanay dhibaato ku noqonin oo wixii dekeda kasoo dega ay suurtagal noqoto in la dhoofin karo marka dekedu dee saas oo kale baahidaa qabtaa anana baahidaa mar walba maankaanu ku haynaa meel walba oo aanu aragnayn wax naga taraysana waanu kala hadlayna marka wax ma isla meel dhigteen mise weli wadahadalku ma idin socda dabcan iminka waa bilow oo dee waxa weeye ma odhan karo waxaasaanu isla meel dhignay laakiinse si aada u fiican laakiin sacaadta wasiir somaliland lama aqoonsana waxaadna doonaysaan heshiis noocan oo kale ah inaad gashaan oo muhiima dowladda soomaaliyana marar kala duwan waad ti ka hadashay oo waad maqashay arrinta dekeda berbera marka aad heshiis noocana gelaysaan arrintaas meen caqabad idinku ahayn maya waxba insha allah noqon mayse dalka kan somaliland waa la yaqaanaa waxaweye dadkiisuna cod bay ku meel mariyeen rabitaankooda waxaweye anagu soomaaliyana kama tirsanin hadday tahay ka wada hadalka waxaweeye future relationska iyo xiriirka guud iyo wixii aynu wada lahayn soomaaliyana waxay jirtay dabcan de qodob ku jiro qodobadii lagu heshiiyo ahaa in arrimaha dhaqaalaha waxa weeye aan la siyaasadayn oo qolo waliba ay wadato barnaamijkeeda waxeedaa loo barakeeyo marka uma arko wax caqabada ay ku noqonayso iyaguna de already heshiiska weynagii galay oo uma arko oo heshiiskeenala galeen inay iyaguna carqabeynayaan ama de xaqdeyna carqabeeyaan marka waxaanu runtii u arkaa ciddii kastee ka hadashaana waxaan arkaa cid una aan si waxan u fakerin laakiinse waxa weeye waa wax dadka reer somaliland xaq u leeyihiin oo dalkoodiiya oo waxa weeye aanan maanta cid kale marti uga hayn oo ka baryay
haddii aan safarkaagii dib ugu soo laabto aad ku joogtaan dalkan istaga imaaraadka carabta ee aad haatan igala hadlayso somalilan xilliyada waxaa muuqataa inaad siyaasaddiini u jihayseen dhinaca wadamada carabta idinkoo hore laga yaabo in siyaasadda somalilan ama xukuumadda idinka horreeyay ay ku koobnaayeen inay xoogga saaraan xagga wadamada reer galbeedka maxaa xilligan keenay ee is leedahay inaad xoogga saartaan ama garaacdaan albaabada wadamada carabta
dabcan waxaan is leenahay runtii wadamada carabta waa muhiim oo hadday tahay dhaqan iyo dhaqaaleba waxa ina dhex mara xidhiid aada laxaadlaba ina dhex mara inayaga dalalka carabta dad ahaana waxaynu dadku agkartaba inay kasoo jeedaan ciraqa carbeed kasoo jeedaan waxaanaynu wadaagnaa dhaqaal ahaan iyo baaxmishir badan baynu wadaagnaa xidhiid badan baa waxaweeye dalka somaliland iyo udhexeeya iyo dalka kan udhexeeya marka sidaa darteed waxa runtii waxaan u aragnaa inuu muhiimad weyn ugu fadhiyo xiriirka carabta oo aynuu baahan nahay oo dalku u baahan yahy oo dadku u baahan yahay waxa weeye waxaanan dee alreadyba jiraba xiriir dhaqaale iyo business oo isku xidhan waxaananu doonayna inaanu kan kalena ee siyaasadeed horumarino ka waxa weeye gacanka helistana maadaamay dalqani ku yihiin oo ilaahay subxana wataala wax siiyey inaynu inaguna la kaca wadaagno oo wixii suurtagalanu ka kaalmay ka kare ee ay nagu tari karaan aynu ay aynu yani ula tagno marka de waad aragtay oo yani waa runtii waa dad iyana u jajaban in badan oo kamida u jajaban xagga horumarka waxaan u aragnaa xagga kama anaan jeysan dhulkii kalena ee xagga kalena boqolaal milyan baa ay ka kasbatay dawladda tome oo siyaasadeeda ku yimi oo waxa weeye xagga horumarka waad la socotaa suduuqa somaliland development fund oo eurubianku dawladaha badankooda eurubianku ay kusoo shubeen lacag iyo mucaawinooyinka kale ee intii dawladdanu jirtay sida waxaweeye lasoo gaarsiiyey ama lala qabtay sidoo kalena dalalka carabta maaha de ki kii koowaade waad ogeyd kuweyda ilaa shan iyo toban milyan madaarada ku bixisay mashruucan weyne ballaadhan kuweyd sidoo kale ay ku bixisay meesha agoonta ay ku bixisay isaguna malaayiinkaa marka runtii waxa aan u aragnaa inay tahay guul soo hoyatay qaranka somaliland iyo dadki dhowaan waxaa jiray xiisado siyaasadeed oo somaliland ka jiray dabcan xataa waxay keentay in safaarado kala duwan ay waraaqo idiin soo diraan qaarkood ay dee siyaabo kala duwan idinku dhaleecaynayaan go-aano kala duwan ad qaadateen haddaad heshiis gaadheen xisbiyadii siyaasiga ahaa iyo xukuumaddii ina weli dib ma wada hadasheen dhinacii safaaradaha
waalow dee horta way way dhacdaa in waxyaalaha qaarkood la isku afgaran waayo ama sida la isku waxaweye isku aragti laga noqon waayo waxaan waxay ahayd doorashadu de wax gudaheena qaabilsan oo qaabilsan dalkeena laakiinse talo iyo iyo waano iyo toosinba way nagu leeyihin dadka inala saaxiib tahay marka waxay ahayd in laga yaabo aragtiyo kala duwan oo la iswadaagsado waxaan filaya imika inaan caynkaa loo kala fogeyn oo fikirkii iyo arrimihii laysga soo dhawaaday baan filaya oo aanay wax mushkiladii jirin marka ma ogi wax caqabada iyo wax dhibaataa oo inagiyo dunida imika ayna kala hayn heshiiskaas laftigiisa aad saddexdiina xisbi iyo xukuumadda wada gaadheen weli dood sharciba ka taagan tusaale ahaan golaha guurtida go-aan dastuuri ayuu gaadhay waxaana la leeyahay ilaa hadda qiil sharci looma hayo heshiiskii aa gaadheen marka sacaatu wasiir bal doodaa sidee baa laysu waafajinayaa go-aankii dastuuriga ee golaha guurtida iyo weliba heshiiskii saddexda xisbi ay kusoo afjareen iyo xukuumaddu khilaafkii siyaasadeed ee jiray bal arrintaa noo yar iftiimi
de guurta sharciyadeeda layskuma hayne waxaa laysku hayay in maslax iyo isfaham sidii laysula fahmi lahaa fahamka sidii laysula fahmi lahaa taasuna meel fiican bay maraysay marka dee ma raba sharciyadda guurtiga laysuma qabso layskuma qabano de maanaan kuweysan garayn sharcinimada guurtiga malaha de qof u diidanaa guurtiga lakiinse timku waa dheer yahayo wuu yar yahay iyo maslaxadii guud ee doorashada laysku hayoola lahaa sida aan marka waxaan arkaa taasina laysku soo dhawaado faham fiican iyo meel fiican ay joogto